markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha cabdicasiis axmed barrow oo muqdisho kusoo diyaariya ayaa inoo haya
ta nala socota kusoo dhowaada barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo idinkaga imaanaya toddobaadkan magaalada muqdisho waxaana idinla socodsiin doona anigoo cabdilcasiis barrowa toddobaadkan barnaamijka waxaa marti inoogu ah brofesor cabdalla cumar mansuur oo ka mid a aqoon-yahanka soomaalida ee wax badan daraaseeya afka soomaaliga sidoo kalena waxyaabo badan ka qoray afka iyo isirka soomaalida dhammaanteedba barnaamijka waxaynu kaga hadli doonaa arrimahaasi sidoo kale waxaa ka qayb qaadan doona dhegaystayaasha laanta afka soomaaliga ee v o a ustaad cabdalla mansuur aadaan ugu faraxsanahay marka hore inaan kula kulanno bal marka ugu horeysa haddii aan ku weydiiyo su-aasha ugu horeysa ku saabsan qoraalkaada iyo afka soomaaliga waxaad nooga warantaa kolley caad ma saarna juhdiga iyo dadaalka aad gelisay waxaad iiga warantaa cawaaqibka ugu badan ama caqabadaha ugu badan oo qofka uu kala kulmo markuu afka daraaseynaya gaar ahaan soomaaliya oo qoraalkeedii uu dhawaan galha waa runtii waa way jiraan caqabado badan lagala kulmo maaragtay qoraalka af soomaaliga oo dad badan ay ka warqabaan idinka waad ka warqabtaan laakiin haddaan idiin xusuusiya waxay tahay soomaaligiioo horta maxaan ku yidhaahdaa qiimo beelay taasoo u sabab ah markii burburka uu dhacay hay-adihii daryeeli lahaana meesha ay ka baxeen marka af shisheeye ayaa dacwada ka soo galay afkii marka waxaa la arkay inuu maaragtay guri lagu raadsanayo qiimo yeeshay af soomaaligiina uu noqday af gurigu noqday gurig aan qiimo aanan lahayn marka si loo kiciyo loo qiimeeyo afkaas ayaa dhibaato weyn muuqatay soddonkan sano aan dhaha labaatankii sano hore tobankii sano dambe ayaa la baraarugay oo lagama maarmaan inuu yahay afka hooyo si la isu afgarto iyo maxaan ku yidhaahdaa iyo qofkiisi isagana maaragtay heybtiisa aanu u dhumin afkaadi waa heybtaadi marka afka hadduu dhumo adigu waxaa tahay soomaalinimada wax caddaynayo malaha dad badan oo nala madow oo la mid ah soomaalida ayaa buuxa marka taas ayaa dadkii ay dareemeen iyo soomaalidii waxay isku afgaran karaan xataa nin ingiriisu bartay mid jarmanu baranayo mid afcarigu baranayo isna afgaran karaan yani laakiin afka keliya u xiriirin kara soomaali inuu yahay afka soomaaliga heybtiina ay tahay meesha taalla marka laakiin mushkilada weyn ay taagan tahay laakiin maskaxdii ayaa waxaa jira dagaal fikradeed oo caalamka maanta ka socdo oo maaragtay taasoo soomaali badan laga ay iska dhaadhiciyeen in af soomaaliya qiimo aanan lahayn oo af shishae qiimo ay u yeeleen marka dhibaatadeeda ayay leedahay maaragtay taasna oo afkana haddana wuxuu yahay weelka xambaarsan maxaan ku yidhaahdaa diinta iyo dhaqankaba xambaarsan marka haddii weelkaas uu dhumo wixii la gelin lahaa waa lumaya marka intaasoo aan dadka dareensaneen oo caqabada ugu weyn maaragtay ina haysata waa tahay brofesor waxaad sheegtay in dagaal afkaareed adduunka uu ka jiro oo hardan badan oo dhaqankii ah iyo jiritaankii bini aadanka iyo xadaaradihii ay isdhex gooshayaan bal waxaad iiga warantaa maadaama afaf kala duwan soomaalida ay maanta wax ku baranayso afka soomaaliga in wax lagu barto muhiimadda uu bulshada u leeyahay iyo qofka in haddii la yidhaahdo soomaaliya la baranaya qof soomaaliya hadii lagu yidhahdo afkii soomaaliga in la barto u baahan yahay sidee looga dhaadhicin karaa arrintaas is leedahay waa runta sahal ma aha waa in maaragtay la sameeyaa wacyigelin maaragtay dadkii la wacyigeliyaa laga dhaadhiciyaa qiimaha afka uu leeyahay ma oga waa kuwii hadda aan soo sheegayay in kuwaas maaragtay lagu celceliyo waa dariiqa keliya dadka laga dhaadhicin karo in afkii loo soo noqdo soomaalinimadii loo soo noqdo ayaa maaragtay midaas keliya ayaa maaragtay in lagu soo celceliyo
waa gartay waan kuu soo noqonayaa waxaan jecelahay dhegaystayaasha inaad siiyo barnaamijka nagala qayb galaya marka hore soo dhowow magacaada ku bilow
waa dhowahay barnaamijka dhegeystaha wicitaanka ku dhowahay waxaan ku faraxsanahay inaan maanta qayb kaa noqdo mas-uul aan weydiiyo profesorka dhanka luuqadaha ee afafka soomaaliga ee adigu takhasusay wax badanna ka qoray qoraaladiisana aqrisi jiray professor cabdalla cumar mansuur su-aasha aan weydiinaya waxay tahay waxaan ognahay dowladda afka ugu hadtan ugu badan oo waktiga badan la geliyey waa af carabiga waxaa la bilaabay in la daraaseeyey naxwihiisa iyo sarfigiisa qarnigii koowaad ee hijriyada ilaah iyo qarnigii sideedaad ee hijriyada la waday ilaa haddana waxaa lagu qabtaa waxaa laga qabtaa wax badan sidaas ay tahayna weli doodaa ka taagan annaga oo ay wakti yar dowladda soomaaliyeed afka qaabka loo qoraayo iyo qoraalkiisa ay qaateen iyo naxwihiisaba oo aan ka badnay muddo sideed toban sano ama labaatan sano ku dhow gacanta lagu haayey qaamuusyana loo samaynayo marka waxyaabahaas oo dhan oo isbiirsaday waxay keeneen in dadkii ay isku afgaran waayeen qaab qoraalka marka qaabkii dadkaas loo midayn lahaa iyo qaabkii wax loo wada qori lahaa iyo in madaahib kala duwan sida kuufiga iyo basriga iyo baqdaadiga iyo andaluska oo kale loo sameeyo oo hadhow qof walba uu dhihi karo meel aan waxa uu qoraayo uu u tiirin karo dhihi karo waxaan raacay dariiqadii cabdalla mansuur aan raacay waxaan raacay dariiqadii afrax aan raacay waxaan raacay dariiqadii idaaja aan raacay qof kasta u dhihi karo kale waxyaabo noocaas oo kale in la sameeyo ayadana waxa ay qaadan karto iyo wax looga baahan yahay maadaama aad tahay macallin luuqadeed aad tahay
profesor cabdalla mansuur ayaan rabaa su-aashaas inaan dib uga celiyo afka soomaaliga qoraalkiisa meel loo tiiriyo gooni ah ma loo baahan yahay in loo sameeyo si lamid ah kan carabta oo kale
af walba markii la qoro waa waxaa jira lahjaduu leeyahay af kasta lahjaduu leeyahay kii qoran iyo kii aanu qornayn lahjad unbaa soo baxaysa taasoo ay ku imaanaysa dariiqyo kala duwan ay ku imaanaysa lahjadaas marka ay soo baxdo taasaa la raacaa inta badan kuwa kalena in ay raacaan lahjadaha haddii cid walba ay tiraahda lahjadeedaa la qoraya yacni lama qoraayo af ma soo baxayo af oo la yidhaahdo afka guud ama standard waxaa la yidhaahdo waxa dhalan kara keliya in hal lahjado ama laba badanaba oo baarianta noqon kara in la raaco marka af soomaaligana markii la qoraaye lama dhihin lahjad fulaan ha la qoro waa la qoray fartiyaa la qoray marka waxaana maaragtay qalinka qabtay oo wax qorayay waagaas todobaatameeyadiisi tameeyadii dad badan oo ka imaadeen dhinaca maaragtay gobolada mudug iyo wixii ka shisheeye marka lahjadaas ayay ay ku qorayeen buugaagtii madaarista iyo jornaalada iyo ayagaa qoraya marka qalinkii ayaana xoogay oo xoogay ma ahe adi cidna lama khasbin laakiin waa loo bogay kiyaa la qaatay dariiqaasna waa mid ka mid ah dariiqyada oo afka oo ku noqonaya af lahjad ku noqonaysa lahjada guud ama standard ay ku noqonaysa waaye itaaliya ka mid ah sidaasay ku noqotay qalina lagu noqonaya qaarna siyaasad ahaan waa la maquuninaya qaarna diin qolaba siday ku noqonaysa marka sideed iyo tobankaa sano ama sagaal iyo tobankaa sano oo waktigii kacaanka ahaa cid isku haysata way leedahay war sidaa looma qoraayo sidaanaa loo qoraayo iyadoo laleh ma jirta cid ku heshiisana ma laha isla markiina afkii wuxuu ku socday habsocod oo midaysan standardization afshay lagu yidhaahdo ayuu ku socday marka mushkilo ma laha haddana tii uun baa la raacayaa ee waa in laga saara waxaa la yidhaahdaa caatifada ee lahjadeed in laga saara ee maaragtay midda loo badan yahay in maaragtay wax lagu qoro ayaa jirta iyadoon la dhihin maaragtay tii andalus iyo masaal m- eh, tusaalooyinkii uu sheegaaye een, eh, xasan uu sheegaaye yani eh, looma baahna halkan eh, af soomaaliga em, horowba maaragtay eh, u midoobay waa la isafahmaa magaratay en, kii eh, waagii kacaanka kii ayaa lasii wadayaa bas wuxuu u baahan yahay turxaan bixin iyo dadkiiba maaragtay in maaragtay la tuso in hal af keliya hal lahjada loo baahan yahay ee laga daayo maaragtay kala jijiidka marka insha allah waxaan soo wadnaa buugag oo mideynta habdhigaalka af soomaaliga ah ee haddii maaragtay loo boga insha allah kaas in la raaco ayaan rajaynaa waa tahay intaan dhegeystayaasha kale u gudbin waxaa jira afka soomaaliga si lamid a afafka eh, dunida waa nin kasta waxaa soo kordha waxyaabo cusub oo muhiim ay tahay in ugu yaraan xataa loo helo erey bixin cusub teknolojiyadaa soo kordhay waxyaabo badanaa yimid oo muhiim u tahay in dadka ay u helaan magac bixin oo kale Eh, afafkii kalena way wadaan soomaaliga arintaasi yaa u maqanaad isleda
arrintaas mar horaa la bilaabo soomaaliya maba hirgeli lahayn ma noqon lahayn af loo adeegsado dugsiyada iyo maamulka looma adeegsan karin mar alle markii la qoray toddobaatan iyo labadii erey bixinaa la sameeyey waana yaalaan erey bixinada xag waxbarasho iyo xag maamulba waa yaalaan waxaa loo baahan yahay waxa la yidhaahdaa update in kuwo cusub maalin walba dhasho in loo bixiyo halkaa laga sii wado ayaa loo baahan yahay laakiin waxa n- taasna waxay ku hirgeli kartaa in dowlad gacan adag ku qabato n- oo aada u danaynayso n- maxaan ku yidhaahdaa erey bixintaas sidii loo kobcin lahaa loona mideyn lahaa haddii kale nin walba hadduu sameeyo erey bixin ama qolo walba ay samaysato erey bixin gooni ah waxagaagaya male sida waagii hore hal meelaa laga sameynaya aa laisu geynaya guddi aa maaragta qiimeynaya kaasaa hirgelaya sidaasuu ku soconaya af oo dhashay cilmiyeysan maba jiro af ingiriisi waa afka hadda uga erey bixin cas- casraysan oo adduunka haysta Ee, boqolaal sano ka hor wuxuu ahaa af soomaaliya oo kasii liitay yani erey bixinno ahaan laakiin laakiin ingiriis wuu kasoo qaatay waxba maalin walba saa loogu daraayo ayuu saan ku gaaray Ee, anigana saas oo kale maaragtay insha allah weli muddo gaaban ayaa soomaali ay ku gaartay sida culimmada qaarkood ay sheegaan wax qarniyaal ka qaatay far- aan afafka lagu qoro farta latiinka ayaa soomaali shan sano gudahooda ay ku gaareen ani ma dhihine waxaa yidhi nin khabiir ah oo ajnabi ah oo maaragtay angeliska la yidhaahdo ayaa yidhi marka soomaalida kartidaasna waa leedahay war wax mideey waxna mideeya dad ahaan maskax ahaan mooye afkii waa midaysan yahay iyo dariiq fiican uu ku socdo waa tahay eh, dhinaca dhegeystayaashaan rabaa inaan siiyo Eh, soo dhowo magacaada ku bilaab waa dhowaha cabdicasiis aad baa u mahadsan tahay sidoo kale waxaan u mahad celinayaa brofesorka magacaygu waa kayd xasan daahir Een, waxaan rabaa inaan brofesorka weydiiyo waxaa jirta waxyaaba loo yaqaano een, qoraal bila- bilayaal ama astaameynta qoraalka ee afkeenu leeyahay Een, waxyaabo waaweyn oo waxaa ku jira laisku khilaafsan yahay oo ah xagga iyo meelaha ay kala dhacaan meelaha la kala dhigo inta badan dadkeena waxaa u hormaray luuqadda ingiliishka oo aad ay maaragtay eh, u fahamsan yihiin marka meeshii ayada la dhihi jiray eh, hagadkeedii iyo kuwii meesheedii iyo dhigaan soomaaliga markii loo eego af soomaaligana ma dhigmaayaan tusaale ahaanoo kale waxyaabaha isku xira oo een, jumlada oo iyo waxyaabahaasoo la mida waxay ka hormarinayaan een, hakad marka sidee loo miday karaa eh, yacni qoraal bila- bilayaashaas ama saameynta si heer sara ah
Eh, xal ma loo heli karaa arrintaasi oo si ka duwan luuqadaha kale meelahaas xiriiriyaasha oo kale qoraalbilayaasha ee galay maxaa laga samayn karaa waa su-aal aad iyo aad loo baahan yahay Een, eh, xeer waxaa jira caalami ah oo la yidhaahdo xeerka astaameynta ama punctuationka ah marka xeerkaas wuxuu yahay laba nooc mid cid bedeli karta ma lehe waa wada caam ah isku mid ah sida hakad in maaragtay eh, la hakadiya in xarafka koowaad la- lagu bilaabayo xaraf weyn noqdo waxyaabo waxaa jira aan ciddo isku haysanin iyo kuwa waxaa jira oo kooban oo maaragtay cid walba si ay yeesho nidaamkii maraykanka midka talyaaniga midka ingiriiska waxyaabo yaryar marka kuwaas waa laga doodi karaa waxaa muhiim ah in la hirgeliyo ama la baro dadka xeerka maxaan ku yidhaahdaa astaamaynta weeraha ama erey bixinta aada u bixiseen waa ila fiican yahay waxaad tidhaahdeen war albide ma xuma waan ka fikiraynaa marka waan waa jiraan waana qornay marka mushkilada meesha taagan waxay tahay soomaalida wax ma akriso marka waxay ila tahay waaye tii maaragtay waxay ila tahay in iska qoraayo asagoon daraasad aan samayn fiiri meel walbaad ka heli kartaa isagoo soomaali ah xataa waa waa jira waa samaynay in dadkii la yidhaahdo xakadkii markaas meeshaasuu gelaya labada dhibac meeshaas waaye bilayaasha kolmaha waxaan oo dhan soomaali waa la soomaaliyey waa jiraan marka waxaa loo baahan yahay in la akriyo oo dadkii la gaarsiiyo marka dadka markay diyaar yihiin ayaad gaarsiin kartaa ee akhrisan karaan laakiin haddii qofkii uu isaga isu haysta inuu wixii u yaqaano marka waxaad arkaysaa xarfo waaweyn oo dhexda la gelinayo xarfo waaweyn oo aan meeshooda aan lahayn ayaa la adeegsadaa marka dhibaatadaas waa arkay waxa lay u baahan tahay keliya in tababaro loo sameeyo dadka wax qoraaya macalimiintaba aan ku bilaabno nimanka wargeysyada qoro wax ka qoro tababaro le loo baahan yahay marka dowladda ayaa waxaan laga rabaa inay xoog saarto la yidhaahdo khasab waxaan hala sameyn dowladii kacaanka waxay ahayd dowlad ad adagay ahayd hal maalina waxaa la yidhi farta ha la wada barto toddobaad gudaheeda ninkaana baranin mishaarka waa laga joojinaa la yidhi marka taas ayaan durbadiba aan baranay tanna saas oo kale marka dowladda maaragtay ilaahay ha ka dhiga dowlad maaragtay xoog leh waa wax aada u fudud waay wixii waa yaalaan maalmaha waxaa la yidhahdaa afwaa ko mayla ka aamee maaragtay wixii waa yaalaan aan boqol iyo toban iyo afartan aqaana cid ka akrisata ayaa loo baahan war wax naga akrista annaga keliya maaha dad badanaa waxaa qoreen loo soo jeesto unbaa loo baahan yahay mooye mushkila ma aha laakiin nin walba haddii sidaa rabo la yidhaahdo aan wax ka wada taasaa mushkilada ah
waa gartay dhegeystayaasha kale aan rabaa inaan sii siiyo aan kusii socdo haddii su-aalaha dhegeystayaashu sugido ku bilow magacaada iyo su-aasha بسم الله الرحمن الرحيم مقعي ودار عمر فارح دار قذافي آد آد بن السلام يا بوني عمر عبد الله منصور الله يشرف الله نكرامه وشرف يعيش كرامه نوتنا مانتي وقت أن سؤالك ويدينا نمهلنا وحنا وينا ويديو سطح سؤالات oo ah asalka magaca soomaaliga halka uu ka soo jeedo labo tir ahaan gruubkan laysku yidhaahdo afka bahda ku shirtiga tan saddexaad oo ah farqiga u dhexeeya qore iyo qoraa
saddex su-aal oo midna qoraalka la xiriirta midna waxaa waaye labana la xiriirta isirka haddii aan markaa ku socdo
bismillaah midda hore asalka af soomaaliga runtii wax boqolkiiba boqol oo sax ah lama hayo marka sababtoo ah soomaalidana waxay ahayd waa waxa af shisheeye lagu yidhahdo oral tradition waa wax war laisu gudbiyo mooye qoraal ma jiri jirin taas ayaa loo aaneyn karaa maaragtay magacan waa soo baxay meelo ayay kala qorqoran yihiin waxaa jira in ka badan waan bugeegun soo aruuray toban waxaan u malaynayaa qol kala duwan marka lama hayo midkaasaa rasmi ah ma dhihi kartid intaasoo dhanna sax ma wada noqon karaan ma garatay marka dad waxay yidhaahdaan soomaal waa u soomaal oo wax maaragtay caqliga aan qabanaynin cid in maaragtay isu bixisa aniga u soomaal nin shisheeya ayaa yidhi maaragtay hala i yidhaahdo soomaal ma suuroweysa ma garatay marka marka qolaba siibay tidhaahdaa marka taas dood ayaa ka taagan in la isku shideeyana ma aha magaca soomaali waa soo baxay ki qoraalka ugu horreeyey wuxuu ahaa kun afar boqol iyo googa ayaa waxaa laga helay hees libineed uu tiriyey boqor oo ethoobiyan ah soomaalida iyo etoobiya waatii dagaalami jireen waqtigii axmed gure iyo wixii marka magacaas soomaaliyinger ee hees soomaalidii u sheega ayuu leeyahay soomaaliya marka markaa inuu jiray ayaan arkay intii ka shishay yacni weli hadda ma hayno maaragtay meel ku qoran marka meel awaalo badanaa jira inaan taas hadda waqti iskaga dhumino mar haba tan bahda afka ku shaqo bahda afka kushiitikada waa geeska africa ayaa looga hadlaya iyagaana maaragtay ahaayeen geeska africa dhulkan etoobiya hadda la leeyahay ilaa soomaaliya nimankan oo bahda kushiitika ayaa ayaa maaragtay degaankooda ahaa nimankan la yidhaahdo xabasha gadaalay ka yimaadeen iyagiya maaragtay tigrey iyo nimanka la yidhaahdo ay maaragtay boqortooyay la yimaadeen yemanay kasoo hayaameen ayaa meel ka qabsaday gobolka hadda la yidhaahdo tigreega ah waa dhulkooda xabashada rasmiga ah intaas waay marka waxay isdhexgaleen ayagii iyo bahda kushiitika oo qaybo kala duwan ah afartameeyo af ayay ahaayeen laakiin maalinba marba kuwa baaba-aya hadda waxaa ku dhow inay nool yihiin sagaal iyo toban oo kale waana sii baaba-ayaan af walba haddaan la qorin oo iyo afafkan shisheeye weerarka dadku haayeen maaragtay af waa baaba-aya haddii dadkooda aanan u duubanin taas marka waa waxa waaye ma u malaynayo magacyadii hadda waxawaaye cafar iyo sidaama oroma iyo rendiile iyo baayisa waa badan yihiin taa haddaan xagga aan uga baxo qore iyo qoraa yacni waxaa jira soomaalida maanta waxaan aragnaa ninkii buug uu qoro oo waxa laleeyahay qore qoraa ayaa laleeyahay ama hadduu uu maaragtay hal maqaal uu qoro waxa laleeyahay qoraa waaye buugga uu qoray mase sheekuu qoray qoraa waaye waxyaruu qoray qoraa waaye marka aniga waa fikiray waxaan isiyey in la kala saaro qore iyo qoraa in la kala saaro nin alla ninkii wax qoro waa qore waay nin alla ha qoro maxaan ku yidhaahdaa buug sheeko ah ama suugaan ama taariikh ama chemistry ama maxaan ku yidhahdaa biology ama wuxuu ahaadaba waa qore waayo ninkaas waa nin wax qore waayo sida afafka shisheeye ingiriis waxaa la yidhaahdaa author the author of this book writer lama yidhaahdo marka qoraaga qoraha buuggana la yidhaahda afkeenu waxaan baranay qoraa qoraag waxaa leh ereyga magac maaragtay ama fal haddii aan ka dhigno magac faleed aan ka dhigno oo haddana a dheer shaqal dheer aan gadaal aan ka raacino af soomaaliga waxaan ku aragnaa inuu yahay qofkaas qof shaqadiisaba ay tahay waxaas ayaa la siiyaa marka qofka aad leedahay heesaa haddii ani maanta hal hees aan qaado heesaa ma ihi maaragtay waa hees laakiin haddii meel walba laygu sheego oo la ictiraafo xasan aadan samatar iyo iyo maxaan ku yidhaahdaa odayaashii hore iyo kuwa hadda aanan garanayn waa nin heesti jiray waa heesaa waaye kaas sidaa oo kale ereyo badanoo waxaa jira gabyaa marka aad leedahay haddaan tix aan tiriyo ama gabay maanta aan tiriyo gabyaa ma ihi waa nin gabay isku dayay afarey uu tuurtay ma garatay lama dhihi karo gabya gabyaa waa nin ku caanbaxay gabayada in cabdulle xasan raago ugaas maaragtay cabdulle cabdulle raage waa noon maaragtay shaqadooda noqotay ma garat taas marka sidaa oo kale waa dilaa marka aad leedahay fiiri af soomaali dilaa nin maalin qof uu dilay dilaa waay lama yidhahda dilaa waa nin wax gumaado maalin walba wax dilo waayo ama bahal marka aadaas soomaaligu micnahaas ma siinaaye qoraacgana meeshaasuu ka yimide nin oo ku xeel dheer wax qorista khaasatan xagga sheekooyinka nuuridiin faarax walow ingiriis uu ku qora waa ninkaas writer ayaa la yidhaahdaa magarata marka ninkaas waxa uu yahay iyo iyo afrax maxaan ku yidhaahdaa iyo maaragtay dad badan oo kale oo oo waxaa jira oo istaahila mudan in magacan la siiya ee maxaan ku yidhaahdaa la yidhaahdo qora in la yidhaahdo marka waxaan mar walbaan ku daraa ani qoraa maihi qoraa waxa ah nin af soomaaliga oo tolmoon ku hadlo si fiican u yaqaano maaragtay u tumi yaqaano ereyada ku soo jiidan kara dadka maaragtay wuxu aan micno aan lahayn ayaa ninka gabyaaga wuxuu kaaga dhigayaa oo wax balaaya uu kaaga dhigayaa kaas waa gabyaaga qoraagana waa kan soo jiidanaya ereyada u isticmaalaya bismillahi raxmaan magaciga wiila daar xasan ustaad cabdal mansuur wasalaama booniga maanta farxad gooniinada inaa horeys meeshan ku jiraana ustaadku waxaa weydiinaya laba su-aalood mid waxaa waaye yani qofka maadaama aanahay ardab qofka inuu barto yani afka si wanaagsan inuu u barto afkeena sheekadoo kale sheeko qoristoo kale hadda sheekada waxay kala tahay kii mala awaal qaabka u mala awaali kara yani sida maanafaayo kale qofka yani inuu curiyo rabo qaabka u mari karaa yani wadadaas u noqon karaa qof sheekadaas kale qori kara dariiqii loo mara meelaha mise qofkiibuu ilaahay sii waaye midda kale dhaqankeeni maadaamiiga ka imaano wax cusub ay soo kordheen oo magaalada laga soo galay ilmihii wixii lagu maaweelin jiro kala gogaaleysigii sheeka xariirada wixii kale hadda moobeello bedeleen bedeleen yani telefishinni waxay bedeleen see lagu soo celin karaa sidee yani macnaha caruurta yani dhaqankaas macnaha see lagu waxayn karaa yani oo loo yani loo samayn karaa yani wax oo loo casriyeyn karaa yani afkeena
waa garta sidee teknolojiyada ula jaan qaadi karaa afkii gogaaleysigii caruurtii lagu maawelin jira xilliga hore maadaama hadda waxay galaan telefishinno sidee laga yeelaya arrintaas
runtii waa laba su-aaloodoo runtii aniga aanan maaragtay khusaynin runtii inaan ka jawaabano maa hatan sheekooyinka waxaa waa lagaga maaragtay roon yahay macrifada dhinacaas bismillah magacayga waa maxamed mursal profesorka uu mahadsan yahay waxaan weydiin lahaa waxaan aaminsanahay af soomaaliga in laba u kala baxo maa iyo maxaa tiri ma mar waxaa dhacdo dadka maayaga u dhasha camal inay marka meelaha camal joogaan inay yaro ku hadlaan camal inay ka yar baqaayaan oo dadka ay ku durayaan marka arrin noocaas maxaa kula talin lahayd
waa runo maxaan ku yidhaahdaa horta laba af ma aha may maxaa tiri waa laba lahajadood waayo hadday laba af noqon lahaayeen midaa soomaali noqonayo midkana soomaali ma noqonayo wax kaloo noqonayo labadooda soomaali waayo marka sidaan hore u sheegayna cid walba waxay leedahay lahjaday leedahay in lahjadeeda ay ka faanto ma aha laakiin marka la qoraayo qoraal ahaan la adeegsanaya waa in qof kastaba lahjad kasta ha ku hadle waa inuu adeegsadaa midda soomaalida dhan fahmi karto aad ayaad u mahadsantihiin dhammaantiin sidoo kale aad ayuu u mahadsan yahay profesor cabdallah cumar mansuur oo ka mid ah aqoon-yahanka soomaaliyeed ee daraaseeye afka intaas ayaan khiyaarta nala socota ay kusoo gabagabeyneynaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo maanta aan ku qabanay magaalada muqdisho islamarkaana oo idinkaga imaanayay gudaha xarunta aga akadeemiyad goboleedka afka soomaaliga tan iyo kulanti dambe waa cabdilcasiis barrow nabadgelyo